runtii marka waxyaabaha waxaa ka mid ahay marka oo jidadkii markii hore in la furaad ogeed oo laga qayliyey waxaa kalood ogeeday oo jaaniska bixinaya mucaaradada baarlamaanka ka imaanaysa mar walba oo iyaguna mataqaanaa markii ay hadlaayaan argagixisada hadalkooda uu dhiirigelinayo maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay cadowga annaga haddaan wax isku haysan waxa aan isku haysannana inaan qaab u wajahno oo shuruucdeenna iyo habka aan annaga noo yaalla aan ku dhaqanno cadowgana aan hal dhinac isaga nahay oo cadowga aan meel uga soo wada jeednaa loo baahan yahay tiimaysan dhicina adiga waxaa muuqatay in ay mar walba gacan laga helayo dad dowladda ku jira gacan ay ka helaayeen argagixisadu dowladdiina sidii laga raba inay u gaashaamato ay u gaashaamo weyday oo ay meeshaas dhaliil weyn oo ay iyadu leedahay iyadana ay ka timiday arrimahaas oo isbiirsaday iyo ciidankii oo iyaguna mataqaanaa ka gadooday raashinlo oo idiga furmihii ka soo gadooday waxay marka dhiiri gelisa arrintaasi marka annaga danaheenaan daba taagannahay annaga naloo yeeri ma karo annagana goobtii go-aanka lagu gaarayo manage arrinkaas marka waddamadii hawshaas watay waa kuma aynan farxin haba ugu daraado imaaraad dowladda imaaraad waxaad ogtahay imaaraadku marka inuu dowlado inuu inuu inuu marka soo fangareeyey xubno soomaaliyeed ou dhaqaale ku bixiyey oo uu mataqaanaa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexena ou iska hor keena taasi marka waxay dhashay inay fursad helaan cadowtinimadii ama mucaaradadii ka imaanaysay imaaraatiska oo ay dowladda soomaaliya ay ku cadaadinayeen inay mowqifkeeda ka naqad waxay u heshay dad elementiisa oo markaas mataqaanaa maxau ahay iyaga ku gacan siiha fikraddaas tooda toddobayo tobanka degmo hal mar laga qaada ma ogaa jirta ya hal mar marka toddobayo tobanki degmaa marka guddoomiyeyaashayaa shirshir qab waa loo yeera marka xasan sheekhaa u yeera markuu u yeera waxyaabihii oo meeshaas oo laga yiri yaa waxaa ka mid ah nin haddou naag furo nin haddou naag naagti gadaashaaday fiicnaatay marwo wanaagsanay naqatay waa dhibe ya marwo wanaagsan ay naqatay ninna ninkii guursadana sida ay ugu dhaqmayso aad iyo aaday u fiicantaha haddii la yidhaah ma rabi ee naagtana haddii sidoo kale nin ay kala tagaan ninkii naag marwo fiican u helay waana u toosan tahay waana kaa reesta ma rabto marka wuxuu yidhi in idinka laydin bedelay aadan rabina in degmooyinkii hagaagsanaadaan oo kuwa idinka dambeeya ay shaqo fiican qabtaan inaadan rabina waa idin ogahe guddoomiyeyaal meel naga fadhiista wili wixii aan idiin qaban karan way laakiin inaad taasu idinku jirtaan oga maanta marka maxay naqeen haddii xasan sheekh oo afar sano sugi waayo maxay naqeen